magaalada carbo ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay dhismaha saylada xoolaha magaalada oo lagu hirgeliyey iskutashiga maamulka iyo bulshada waxaa kasoo qeyb galay munaasabada xarigjarka maamulka magaalada carmo odayaal dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale injineer maxamed cali shiri gudoomiyaha degmada carmo ayaa ka warbixiyey dhismaha saylada xoolaha magaalada sayladii cusbayd oo aynu ku ballanay ogos labaatankeedii sanadkii hore markii la xagaa arooray in aynu isugu nimaadno maantay oo kale inan xeradii hore xero ka weyn oo waddo ku taal oo ka waasacsan hello ayaa aynawayno waxaan u mahad celinayaa oo si carabka ugu adkaynaya bulshadeenna gaar ahaan gabdhaha oo sabab u ah xeradan inay qabsoonto oo qaaraanka bulsho ayagu gacantooda ku soo ururiyey dawladda hoosena ka qayb qaadatay halkaana soo gaartay xeradaani xeradii hore waxay kaga duwan tahay dhowr shay kow horta waa ka waasacsan tahay ilaa saddex jibbaartii hore labo waddo furan bay ku taallaa saddex gaarigu ariga dhulka ku dejimaayee meeshuu dabada la soo geli lahaa ayay leedahay saddex waa ka balbalo weyn tahay oo waxa loogu talagal balbaladeeda inay wareeg noqoto ilaa toban kunoo neef qaado waxay leedahay meeshii dadweynuhu harsanayay markuu xoolaha iibsanaya waxay leedahay meeshii xafiiskii lagu cashuuraya intuba waxbaa ka dhiman laakiin waxaan ugu talagalay bilmunaasaba ciidkii maadaama uu arafadii ugu xoolaha badan inay nasaaran tahay mid walba inaan wax ka bilowno waana dhammaystirmaysaa biidni illaahi tacaala waxaan rabnaa inaan gabdhaheenna qiimaha badan u sheego gabdhihii qaboobaha joogay laba fays bay nagala qayb qaateen gabdhaheenna reer boosoonna ballantii aad nooga tagteen oo xagaabaha noogu soo noqoteen waa fulinnaye inta ka dhimaan wixii tabartiina nala qabta waana hubaa insha allah inay nala qabanayaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xoolihii arrafada ina ku soo foolle meeshaan waxaan rabnaa inaynu ilaashanno in aynu wax kasta oo dhibayo ka celinno inaynu horu marsanno birkidda bartamaha waxaan waxaanusanayna kaagag iyo darar in xooluhu dhinacyada kaga soo hormadaan si nadiif u cabbaan waxaynu gaarsiin doonnaa insha allah in cuntada xooluhu iyagoo xeradooda ku jira ay helaan oo qaababka casriga dunida la isticmaalo aynu gaarsiinno dhiseen ahaanna waanu samaynay saylada xoolaha magaalada carmo ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool magaalada taasi oo door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta magaalada